dee cabdirasaaq ciyaale arrin kale aanu isku ogeynin inuu magaalada arrintan iskumaan ogeyn asaana fahmiya arrintan isku ogeyn uu yidhi saddex maalmood isug arrintana waxay ka mid uun hogaanka dalka ee ee hanaabiya qofba wuxuu doono ku hadlayo cid waddankan taladu kusoo ururtaayoo accountable loo yahay aanay jirin bay ka markhaati kacaysaa dawladdu intay dadkan isku yimaadaan reer somaliland aqoonyanta iyo siyaasiyiintu isku yimaadaan isku keentay magaalanaysaa naxdin iyo magaalanaysaa lixijir dalka laga qabaa dawladda waan arkan waxay ku kacayso dawladda waxa weeye waa casaabad baan odhan karaa dana gaara leh oo siay dalka u boobiyaan aad moodid inay qaarad kale ka yimaadeen waa dalka u dhalan marka aniga waxaan noqday target leanna waxaan ahay ninkii waxaan noqday sidaa ninka equin snowden ninkaa maraykanku eryanayo ee sirtii sheegay sirtii laga baqay baa waan sheegay inaan dalkan hoggaankii gacan gamco kala galay waana ka muujinaysaa siduu wax u socdaan waxaa ka muuqata siday u farxeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya heshiiskii turkiga oo inagu saa u taagan la inaga dhigay dowlad goboleedkii shanaad iyagu afar tii shanaada waa inaga marka markaan leenahay war tala loo baahan yahay in la tashaa loo bahay laisku yimaado talada waxaa ka soo baxaysa kow dalkaa la qiimaynaya dalku hal qiimuhu halku maraya ka soo baxayso propagandahan loo samaystay idaacadaha iyo runtii baa laisku taabanaya cilmiyan baa loo doodaya la waxa waddanka ayaa gacanta ku haya horan is this country waa dalkan yaa xukuma horta dalkan saddexda wasaaradood ee maaliyad ale wasaarad maaliyad quli naqaanay laba wasaaradood oo kale oo maaliyad oo madaxtooyada jira oo lacagta ku ururtaa jirta caruurteen waxay suuqay ku baktaysa su-aalahaasa imanaya marka waxaa laga baqanaya waxa weeye faysal wala waxaan watay hal meesha haygsaa lagu dilo lakin an waxaan ku leeyahay somaliland waa dadkaygii dad caqlibeey maalintii afweynaa ku noolaan waayey probagande iyo waxaan waxba ka jirin shacbigu uu og yahay qofka dalkan ka naxaya iyo qofka dhiigii ka nuugiya iyo dalku halku marayo marka waxaan leeyahay waxaan aad iyo aad buu soo dhaweynayaa qolada sharita ilaahay xaqii tusay magaalada saaifiqo fuliyo kusoo biiray somaliland dadka kale o dhan waa diyaar buuhooda waa diyaar dahar waa diyaar lakin maada dee dawladdii iyo hoggaankii hanan lahaa ummadda me dalkan waa loo talinaya dalkani waddadii uu majara hafaabay taladii gacanta waxay u gashay dad aan la gelayn dadka caytame ee lacagta maanta waad argtay inta lacag lagu bixiyey dadka madasha isku yimi isku forumka ah ee isku yimi war waxaynu yeelnaa dalka meel xun buu marayaa wax laga samaynayo marka waxa weeye haddii la is-ixtiraam waayo shuruucda dalka lagu socon waayo oo lagu kala socon waayo magaala constitutionka iyo sharciga lagu socon waayo oo ay noqoto hebelo inaad kaala ii hadal habaryar kaala ii hadal hadday noqoto cidda kaala ii hadal dee dalka uu faru kala baxaya waynu ka tegnaa sharci marka qabaa'ilkii aanu dhabdhabinay ayaa loo kala baxaya waxaan leenahay dhibaatada dalka ka daaya in baawurka la abusgareeya maaha in la isku adeegsada maaha waa lanoo adeegsanaya baawurka idaacad idaacad baa lanoo adeegsanayaa oo anay shaksiyan weli adeegsanayaa haddii aan laga joojin character sanitation lagu wado dee af soomaaliya waynu isnaqaana luqadda la yaqaanay luqadii baan ku hadli doonaa dalkana waxaa laga eriyay intaasoo siyaasi ayaa ka baxsaday dalkan oo raggii eriya maanta ku fadhiya oo xamar tegey aniga ninkin dadka laga erikaa ma jiro anaa kaa eriya kadoonay dalka iga eriyo anaa kaa eriya anaa u gaajooday anaa labaatan ka socnaa soomaaliya wax kasta carruurtayga kaga tegey marka waxa weeye u jawaabi maayo anuu cabdirasaaq ayaana u jawaabi maayo haddii didi u yeedhay aniga adeer u jawaabi maayo nin didi u yeedhay aniga u jawaabi maayo sharci ii diidaya inaan madalo kale ka qayb galo ma jiro dastuurka dalkuna ii diidma waa dumaraadiyad ummaddu way isku tegaysaa forum baa la samaysan karaa mid aqoon-yahan baan geli karaa waxaan geli karaa suxufiyiintaan geli karaa xaq baan u leh maaha sharcigeenu ma odhanayo yaan la gelin haddaad meel gashay yaanad gelin golahana maaha gole dastoria waa golihii dhalinyartaa jirta golihii aqoon-yahiintaa jirta golihii suxufiyiintaa jira golihii golaha dhexe waxay jira asxaabtaa jira waa gole dhexe kelmadda gole haddii jaahilnimo inta jaahilnimo ay waxaa samaynayaana jaahil jaahil waa la yaqaan afka lagula jawaabo hadday dowladnimada sharafteedii nidaamkeedii waa la baabiiyey hadda magacay nagu hadhay systemku u baaba'ay hay-adi o dhan way baabeen magacay nagu hadhay magacii haddaa loo soo loo soo sharafto waanu waanu de laqadii laqadoodii waan kula hadli doonaa yaqaano weliba siiraan yaqaano ma kula hadlinaa iyo kuwa ku hareeraysa asxaabtu waa la midaynaya soomaaliya in dadkii o dhan isku yimaadeen oo aqoon-yahaniinta raggii awrura lahaa isku yimaadeen oo laga cabaadayo waxaan tusinaa inaan casaabadan iyaga aan koona gelinaan doona insha allahu tacaala dhawaana waxaa naga maqli doonta laba xusbi oo soo wada saari doona insha allahu tacaala press release ay riyooyinka ay ka wada shaqaynayaan laakiin waxaan u sheegaynaa in dalkan riwaayad lagu wadin casaabadan waddanka ma wadayso carruurteena ba- lagu cunayaa badda daaray dibadda ka iibsanayaan ee, sharkadihii dalka oo dhan bay dhulka oo dhan bay iibiyeen ee, intay fasax ka soo qaataan soomaaliya inaan noo ogolaada inaan eh, shirkada wax siino Ma been baa dalka loo sheegaya marka waa runtaa layskugu sheegaya faysax lawaana ha- meesha adduunka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu igu abuuray somaliland haddana hargeysuu igu soo abuuray haddaa hargeysa aan cisi ku yeelan waayo meel kan cisi ku yeelanaya ma jiro